qaar ka tirsan xubnaha baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa ay muujiyeen culayska dhanka ammaanka ah ee ka jira garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kadib markii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud tala ahaan uu usoo jeediyey in xildhibaanada iyo xubnaha kale ee madaxda dowladda si siman loogu baaro garoonka diyaaradaha xilliga ay gelayaan iyo marka ay kasoo baxayaan intaba xildhibaan maxamed yuusuf oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in xildhibaanada garoonka si adag loogu baarayo taasina ay ka hor imaanayso xasaanada xildhibaanka uu leeyahay maalida wata erboorkan ka soo degay ma marasid baa v i p halka ka bax v i p da way xiran tahay madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka ra-iisul wasaare kaliya way xiran tahay madax kale iyo sharaf kale midna ma jirto wey dalka hadda waxaa lagu daray xildhibaanka kabaha laga siibo saacadaha laga dhigo alaabta midweyne laga tuuro halkaasay arrintii maraysaa sidaa daraaddeed waana aabta wax ka soo horjeeda dastuurka iyo nidaamka iyo jiritaanka qarannimada iyo bayska dalka ay mataqaana kasoo horjeeda wey amarna uu ku baxsay in xildhibaanada la baaro la taqoontiqeeyo sharafta laga qaado v i p-ga inaan la gelin lagu baxay saaka xildhibaanadii baxayey waxaa ku dhacday kabihii baa laga siibay wax walbaa laga sameeyey v i p-daa loo diiday wax walbaa lagu sameeyey dowladda soomaaliya ayaa ku guda jirta baaritaanka ku aadan qaraxii talaadadii aynu soo dhaafnay ka dhexdhacay diyaaradda daalo xilli ay kusii jeeday magaalada jabuuti ee dalkaasi jabuuti taasi oo dhalisay dareen adag iyo in si aad ah loo adkeeyo ammaanka garoonka